xeebta udhexeysa qandala iyo boosaaso oo u dhow xagga qandala shan doomood oo kalluumeysi sharci darra ka sameynayay xeebtaas ayaa maalin kahor laga soo qabtay halkaas doomahaasi maanay haysanin wax ruqsada iyo wax laysana oo ay ku kalluumaystaan sidaa darteed waa la soo qabtay doomahaas waxaa lasoo qabtay soddonkii bisha ayaa gacanta lagu soo dhigay aroortii kowdii bisha maarsna waa lasoo xareeyey doomahaasi stiil hadda cidda leh dhab ahaan waa baarid baa ku socota laakiin doomahani waa doomaha maaragtay yemen ka yimaada oo fiber glasska wey waa gartay shaqaalaha saaran ma soomaaliba mase ajnabi baa ku jira rally way jiraan kuwa soomaali ah way jiraan kuwa yemeniina yemeniin baa u badan soomaalida waxa weeyaan waa mastari dadka ma garanaysaa waardiyaha iyo waxyaabaha caynkaas waa tirada dadka saaran doonta waa imisa guud ahaan guud ahaan tiiba waxa saaran dhowr iyo toban waxaa kaloo weheliya shantaas xabo doon walba min laba xabo ama saddex xabo oo maaragtay u kalluumeynaysa oo kuwa yaryarka ah oo saxiimadaha ah marka dadka saaran guud ahaan waxa weeyaan waxay dheeyihiin ilaa lixdameeye qof way dheeyihiin dadki doonyaha saaraa xaggee ku sugan yihiin maxaadse ka damacsan tihiin hadda doomiyihii dekeda yaalaan dadkii lagu soo qabtayna waa halkaasay joogaan haddana sharciga insha allahu la marinaya dhammaantood dadka iyo doomahaba waa gartay ma marka ugu horreyso aad doonya soo qabataan ba may may in badan waana soo qabanay inta ciidankan jirayba hawshaasi hawl taagan bay ahayd oo maalin walba loo shaqo tagay
marka laga reebo la dagaalanka kalluumeysiga sharci darrada ah waxaad kaloo hawlihiinu yihiin inaad la dagaalantaan burcadbadeeda bal arrimaha burcadbadeedu xaggay marayaan burcadbadeedu xilli waxaa jira ay maaragtay si aan hayr caadi ay dhulka uga howlgeli jireen iyo baddaba laakiin waddooyinka hadda dambe waxaa weeye active ma aha aadna hadda uma shaqeeyaan mararka qaarkood way dhici kartaa meelaha qaarkood iyagoo iska abaabulayay iyo wax in la maqlo ama informationadooda la helo dabadeedna dhulkan kaga baxnaa dabadeedna waxaa weeye waa niman baktiyey laakiin soo noolaan karaya haddii jaanis la siiyo ma jiraan howlgallo burcadbadeeda oo aad ka hor tagteen way jiraan waa ka hor tagnay iyagoo baxaya iyagoo diyaar garoobaya qalabki baan kasoo qabanay way dhaceen intaba waxaan xirxirnay iyo dabeedna xarigii dhamaystay iyo intaba way isugu jiraan taliya ugu dambeyntii waxaa la sheegaa ciidamada badda puntland inay mararka qaybtood ku tacadiyaan kalluumaysatada soomaaliyeed doonya kalluumaysi oo kalluun saaran yahay lasoo qabto qofkii muwaadanka ahaa inkastoo uusan cashuuran haddii waxyeelo gaarto kalluunkii doonta saaraa maxaad tallaabaad ka qaadaan haddii qofku laysan uu goosto oo si sharciya uu ku kalluumaysanayo lama gaarsiin karo hantidiisa wax intaa leeg kharashka waa la bixinayaa ciddi samaysay baa dusha saaraysa waa la siinayaa laakiin qofka kheyr sharciga ku kalluumaysanayay wixiisu ilaa inta sharciga laga marayo hadday baaba-aan waa hawl isaga u taalo